baarlamaanku waa waajibaadkiisa xukuumadda inay ansixiyaan iyo xukuumad ka qaada iyo inay la xisaabtamaan intaba intaas waa u leeyihiin laakiin habkii hadda loo maray ka qaadista waxaa moodaa inay ahayd hab aan raacsanayn xeer hoosaadka baarlamaanka oo ah dee xukuumadda marka hore mooshinna laga keeno la siiyo fursad ee iyadu maaragtay isku difaacdo waxyaabaha lagu soo eedeeyey kadibna codayn la geliyo markii adigu xildhibaanadii soo eedeeyey ee iyaguna hadlaan markaa in codayn la geliyo oo maaragtay codayntaasi ay xukuumadda ama ku dhacdo ama ay ku keesho kalsooni ay kusii wado howleheeda marka runtii xeerhoosaadka lama sugaynin baarlamaanku tirada waa laga yaabaa inay haysteen ee uga qaadi kareen sababay uga cabsadaan in mooshin la keeno anigoo ilmaha inay meesha jirteen marka waxay ahayd laakiin xeerhoosaadkaas in la sugay sababtoo ah sideedaba annaga haddii waxyaabaha shuruucda aan ku heshiino inayna hagaan oo aan isku qadarina inay yihiin shuruucdii markaasi aan isku kaldhaqayna haddaan la ixtiraamin oo aanan dee kalsoonida dadku institutionska dowladeed ku qabaan way yaraanaysaa wax kastaba ha dhacaan mas-uuliyaddeeda runtii baarlamaankaa qaadaya sababtoo ah waxaa la rabay inay inay xeerka sida uu dhigan yahay ay maraan laga keeno waxyaabaha lagu qabsaday xukuumadda sax ma ahayn sax ma ahayn oydu waa meesheeda oo runtii waxyaabaha laga gaabiyo oo dhan yaa eedeed iska leh waa meel kaleeto laakiin habka loo raacay xeerarka xeer hoosaadka baarlamaanka iyo inaan la sugeyn runtii xeer jabin bay ahayd wixii dhacay